ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya xeele maryam desagle ayaa maanta xarigga ka jira munaasabad qoomiyadaha dalka ethoobiya oo sanadkiiba lagu qabto magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya munaasabadaasi ayaa qoomiyadaha ka qayb galay waxa ay ku soo bandhigeen ciyaarahooda hidaha iyo dhaqanka iyo waxyaabo kale madax caalamiyah iyo danjirayaal dalalka dibadda u fadhiya ethoobiya ayaa iyaguna qayb ka ahaa munaasabadda magaalada jigjiga waxaa warbixintan kasoo diray waryaha v o eda maxamed faarax shire
dadkan oo lagu soo bandhigaya hiddaha iyo dhaqanka guud ahaan sagaalka dowlad goboleeda dalkani etoobiya ayaa duluciisu waxay ahayd in isdhexgal ay ku sameeyaan guud ahaan bulshada kala duwan ee dalkani etoobiya ku dhaqan in ka badan shan iyo toban kun oo qof ayaa maanta meel fagaaraha waxay ku daawanayeen hiddaha iyo dhaqanka kala duwan ee qoomiyadaha kala duwan halkaasina sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay heeso iyo weliba dhaqamo kala duwan oo ay soo bandhigayeen kooxaha kala duwan ee qoomiyadaha kala duwan ka socday fanaanka weyn ee dalkan etoobiya looga yaqaano cali daanto ayaa fagaarahaasi waxa uu ka madadaalinayay kumanaan shacab oo etoobiyaana iyo wafuud fara badan oo ka kala timid dunida caalamka ra-isul wasaaraha dalkani ethoobiya ato hayle maryam dazelen ayaa xarigga ka jaray munaasabadani sideedaad ee labaatan iyo sagaalka hidaar oo lagu qabtay sanadkani magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida dalka ethoobiya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane hayle maryam dasaley fariinta ku wajahana hambalyada munaasabadani halka nooga soo gudbinaya soo dhoweeya ra-iisul wasaare mudane hayle maryam dasaley
በዛሬ ዕለት በምናከብረው የብሔር ብሔረሰቦች ስምንተኛ ክብረ በዓል በመካከላችሁ ተገኝቼ ይህንን ንግግር ለማድረግ እድል በማግኘቴ wuxuuna sheegay master ato xaylo maryam in gobolkani uu noqonayo gobol hiigsanaya gobollada kale ee dalka etoobiya sidoo kalena gobolku horumar baaxadla uu ka jiro cabdi maxamuud cumar waa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida dalka etoobiya oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in dowladdiisu ay horumar baaxadla ka samaysay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka ተመሳሳይ ሰላም በማረጋገጥ መነጋገሪያ አጀንዳዎች የልማት የሆነበት ደረጃ ደርሰናል
wuxuuna sheegay in gumaysigii dalka soo maray uu ragaadiyey dib u dhacna uu ku keenay guud ahaan gobolka iminkana gobolka uu ku tillaabsanayo horumar baaxad leh oo loo dhaadhiciyey guud ahaan deegaanada kala duwan ee gobolka madaxweynaha dowladda dalka jabuuti oo jaar la ah gobolka xuskaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in muqadis ay tahay in etoobiyaanko idil ay ku midoobaan dalkooda isbeddelka weyn ee ka muuqda magaaladiinan jigjiga dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxaa annagu haddaan reer jabuuti nahay aan idiin sidnaa kalgacal iyo walaalnimo waxa aan halkan kaga qayb galaynaa in aan muujinno in aan idin garab taagannahay in aan muujinno midnimada etoobiya shucuubteeda iyo dowlad goboleedadeeda dhammaanteed in aan bogaadin iyo salaan kal iyo laaba inaan u soo jeedin siddeetan iyo shan qowmiyadood oo ay ka kooban yihiin guud ahaan qowmiyadaha kala duwan ee dalkani ethoobiya ayaa qowmiyad walba halkaasi waxay ku soo bandhigaysay hiddaha iyo dhaqankeeda waxaana halkaasi inta badan dadka kaga maqsuudinayay guud ahaan waxyaalaha cusub aysan horaan u soo arag iyo dhaqamada kala duwan ee ay soo bandhigayaan qowmiyadaha kala duwan dowladda dalkani etoobiya ayaa waxay casuun boqol afartan iyo shan diblomaasiyad oo ka kala socday dunida caalamka sidoo kalena waxaa ka soo qayb galay in ka badan labaatan safiir oo ka socotay guud ahaan dalalka caalamka geeska afrika mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka puntland jubba state iyo weliba somalilan dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo ka markhaati kacayay isku duubnaashaha shacabka dalka ethoobiya ay sameeyeen iyo weliba soomaalida gobolkani ku dhaqan qaar ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada jigjigo oo isugu jireen mas-uuliyiin iyo shacab ayaa mikrafoonka la dhex kacay run ahaantii muuqaalkan wuxuu noo yahay mid aad u weyn magaca deegaanka soomaalidana maanta mid kor u qaadaya weeye sababtoo ah deegaanka soomaalida sida taariikh ahaan loo yaqaano waa laga ogaa deegaankan etoobiya gudaheeda wuxuu ku ahaa xuquuqla'aantii ka jirtay maantana muuqaalkii ugu weyneyd ee deegaanka xagga siyaasadda hadday tahay xagga xiriirka bulshada hadday tahay iyo xag kastooba public relation hadday tahay kan ugu weyn bay yeesheen iyo carwooyinkii kala duwanaa ee bandhig carwo- bandhigyadii la samaynayay dhammaantood waa wax aad deegaankeenna maanta muhiimad weyn gelinaya run ahaantii soomaalida ku dhaqan dalkani ethoobiya ayaa waxay ahaayeen kuwa ka dambeyn jiray dalka intiisa kale balse saddexdii sane lasoo dhaafee ayaa waxaa jiray dhiirigelin dhanka dowladda ka imaanayso in dadku ay si iskooda wax u qabsadaan sidoo kalena waxaa jira hanaan maamulka dib loogu dhaadhicinayo dib curashana halkani looga yaqaano maxamed faarax shire v o a jigjigo dadba waa gaarigaye